barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika saacadda geeska afrikada bari xaggiina waa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastaad nagala socotaan waa arbaca bisha disembar waa laba sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo oo aan ugu talagalnay barnaamijka dhallinyarada waxaa halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
waxaa u fiican inay iyagu gabdhaha shaqaaleeyaan ama ay daliil cad u keenaan oo dadka ay meel babliga ka sheegaan laakiin shirkada weynaan leeyahay dumaraan adeeg siina iyaguna iima shaqayn karaan meelay ku salaysantahay ma jirto codkaasina waxa uu qayb ka yahay xubin aanu uga hadli doono fursadaha shaqo helista ee gabdhaha sidoo kale qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaradu waxay door weyn ka ciyaaraan dhinaca hal abuurka ganacsiga qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa v o a la wadaagay waayo aragnimada ay ka dhaxleen arrintaasi
dadku markan markay arkeen ina ganacsiga ku dhiiraday waxay yidhaahdeen waxaa ka fiicnaan lahayd adigoo ganacsiga intaas ka daysid dee waalidkii iyo meel kaloo dad waaweyn lacagta intainta maganaysaa ay ku shaqeeyaan bahayd marka anna waxaan iri waxaan tusaale u noqon doonaa dhalinyarada yaryar ee tahriibeysa ee yaanan ilaawina ismaaciilow dhinacii heesaha kala duwan ayaan iyana ka marnayn barnaamijka waxaa la sharaarabaa iyaaneg madhugashada intahaaga cawnsha haywaaye aragtida
sheekooyinkaas iyo kuwo kale oo xiiso badaniba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad kusoo dhawaataan wararkii dunida ugu waaweynaa
bakistan ayaa daldashay afar qof oo loola xiriirinayo weerarkii ururka daalibaan uu ku qaaday dugsi ay gacanta ku hayeen ciidamada milatariga oo ku yaala magaalada beshawar sanadkii hore halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo boqol soddon iyo afar caruura iyo lix iyo toban ka mid a shaqaalihii dugsiga milatariga ayaa bishii agosto ku dhawaaqay in afartan nin lagu helay dembigii islamarkaana lagu xukumay daldalaad waxaa sidoo kale xilligaasi ciidamadu ay xukumeen laba nin oo kale oo ka caawiyey dableyda inay weerarkaasi geystaan dhinaca kalena ninka madaxda ka ah shabakada isgaadhsiinta bulshada ee facebook mark zuckerberg iyo xaaskiisa jan ayaa shalay gabaday ugu dhalatay dalkan maraykanka waxayna dhalashada gabadhoodan yar kadib ku dhawaaqeen qorshe ku kacaya lacag gaadhaysa ilaa shan iyo afartan bilyan oo dollar oo kor loogu qaadayo nolosha caruurta la jiilka ah inantooda u dhalatay iyo ubadka kale ee taageerada u baahan shabakada isgaadhsiinta bulshada ee facebook waxaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo afartii waxaana afartii bilood ee ugu dambeeyey ay faa'iideen lacag gaadhaysa ilaa afar dhibic shan bilyan oo dollar shabakada facebook waxaa maalintii booqda ilaa hal bilyan oo qof kuwaas oo siddeetan boqolkiiba ay ku nool yihiin meel ka baxsan maraykanka iyo kanada
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waa barnaamijka dhalinyarada iyo maanta barnaamijka dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in wixii fikradaha aad noogu soo diri kartaan emailkeena waa somali at v o a news dot com waxaa naga xasuusina in bogga facebooka ee v o a sidoo kale aad kala socon kartaan intaanu barnaamijkaba soo gelin qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka uu xambaarsan yahay iyo sidoo kale kuwa soo socda talo iyo feker dhalinyaradu waxay hayaan barnaamijka waa u furan yahay ismaaciil haye falastiinay inta aynan qodobka ugu horreeya u gelin warbixintan soo socota waxaan ku arkayay hablihii oo ka cabanaya dhinacii shaqada gaar ahaan la leeyahay shaqooyin kooban ayay fursad u helaan habluhu aan kaa dhexgale hadda haweenka ogow ismaaciilo waa kuwa lagu baxsado ee markii qurbaha la yimid dadka ugu badan ee xawaaladaha taagan waa gabdhaha maxaad ula jeeda xawaaladaha taagan macnaha waxaan ula jeedaa xawaaladaha taagan waa cidda ugu badan ee biilasha u diraya qoysaskii ay dalka kaga yimaadeen sidoo kalena dumarka ku sugan gudaha soomaaliya ayaa iyagu ah kuwa shaqooyinka ugu badan ma aha hadda kuwa lacagta badan iyo ganacsiyada waaweyn laakiin ganacsiyada hoose oo dhan intooda badan dumarka ayay ku tiirsan yihiin bal warbixintan inooga timi magaalada muqdisho ayaa iyaduna waxay leedahay guud ahaan soomaaliya waxa ay gabdhuhu dhibaatooyin ku qabaan helitaanka shaqooyinka iyadoo meelaha qaarna aanayba jirin fursad gabdhaha loogu talagalay iyadoo shaqada keliya ee loo ogol yahay ay tahay nadaafadda iyo adeega guryaha ama shaahgeynta xafisyada warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle gabdhaha ayaa tira muuqato ka ah dhallinyarada ka soo qalin jebinaysa jaamacadaha sanadihii ugu dambeeyey waxaase jira caqabada ay kala kulmaan suuqa shaqada oo ma helaan fursad lamid a midda wiilashu ay helaan haddaba maxay tahay sababta waxaan su-aashaasi weydiiyey nasre cabdi cusmaan oo ah xiriiryaha mashruuc gabdhaha shaqa loogu raadiyo lagu magacaabo fursad ragga mas-uulka ka ah shirkadaha qaarkood waxay ku andacoonayeen waxyaabo aanan jirin oo stereotype ah qaarkood sida gabadha waxay leeyihiin cudurdaarkeeda badan dhinaca shaqada oo fasaxyadeeda badan sida xilliga dhalmada waxay qaadanaysaa dhowr bilood waxay gaab gala ay leeyihiin dhinaca shaqada waxaa galaysa caqabad caqabadaha gabdhaha ay kala kulmaan suuqa shaqada waxaa ku lug leh maamulayaasha shirkada ay shaqada ka doontaan sida idaacadda v o u sheegtay qadre aadan axmed oo baratay maamulka ee maaraynta ganacsiga aad wey jiraan tan oo wadaadada ku salaysan waa sax waa tan hadda kuu sheegaayo kaljarkana way saamaynaysaa diiniganna waxay iyaga u aaminsan yihiin waayo inaysan gabar nimanka la shaqayn karin la fadhiisan karin waqtigay qaataan la qaadan karin waxay qabtaan aysan la qaban karin way jirtaa tan kale oo ah gabdhaha baahidooda waxyaabaha loogu faa'iidaysanayo oo weliba hadda aada usoo badataa la dhihi karaa shirkadahan bribadeka ugu soo badatay gabadha markay imaato oo xataa ay xiriir lasoo samayso qofkii markaas madaxda ka ahaa kambaniga ah shirkada madaxda ka ahaa in uu uga faa'iidaysto baahideedii shaqo in uu uga faa'iidaysto gabdhaha aan loo magacaabin xeerarka sarsare ee shirkadaha loo shaqeeyo ama aan ka soo muuqan hogaanka go-aanka gaara ayaa sabab u ah in gabdhaha aysan ka muuqan shirkadaha loo shaqeeyo siday v o u sheegtay nasra cabdi cusmaan inta badan waxaa la doorbidaa mas-uuliyiin inay ka noqdaan bosishanada shirkadaha rag waxay sii yareynaysaa marka nambarka gabdhaha ka shaqaaloobaaya goobahaasi meeshii gabdha hadday ku badnaan lahaayeen la dhahaayo waxaa soo xaroon lahaa gabdho badan oo meesha ka shaqeeya socda daahir diiriye waa maamulaha ururka jilayaasha aan dowliga ahayn ee koonfurta ee bartamaha soomaaliya sooshansa waxay dhalisan tahay doodaha sheegaya in diinta aysan ogoleen in gabdhuhu shaqeeyaan waxayna ugu yeerta dadka qaba fikradahaasi in meel fagaaraha ay ka caddeeyaan daliilaha ay u hayaan arrintan siday u sheegtay v o a hole waxay ku saleynayaan un diinta ayaa faraysa inay guri joogto laakiin anigu diinta waan wada dhigana diin gooni u ah aniga ma garan karo waxaa u fiican inay iyagu gabdhaha shaqaaleeyaan ama ay daliil cad u keenaan oo dadka ay meel babliga ka sheegaan laakiin shirkada weynaan leeyahay dumaraan adeeg siina iyaguna iyoma shaqayn karaan meelay ku salaysan tahay ma jirto socda daahir deeriye ayaa ugu yeertay gabdhaha waxbartay inaysan raadin oo keliya shaqo sare balse ay isbaran ay ku shaqeeyaan si mutadawacnimo ah si loo gaaro hogaan shaqa lagu heli karayo walaahi number one aniga waxaan isleeyahay gabdhaha waxay u baahan yihiin inay iyagu dadaalaan inay raadiyaan qaab shaqada shaqada inaad xafiis fadhiisato keliya maahan in bal iyagu ay ku fikiraan qaab voluntarism shaqadii inay marka hore tabartaan oy voluntarismka raadiyaan oo iyagu galgal xoog la sameeyaan waa taas waa number one number two-na waxaa weyaan dadkan shirkadaha waaweynka leh iyagu adeegooda siiyo dadka ugu badan ay dumar yihiin in laga wacyigeliyo aqligan iyagu ay ku saleynayaan gabar shaqo lama siiyo naftigooda ayaa wacyigelin u baahan waayo adeega ugu badan ay bixiyaan dumara qaar cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a barnaamijkaad dhegaysanaysaanna waa barnaamijka dhalinyarada maanta falastiin markaad eegtid qodobadaynu xiga maxaynu xiga ismaaciilo maalin walba waxaynu maqalnaa dhalinyaro ayaa tahriibaysa ama dagaalla ku jira ama dhibaato kasoo gaarta hase ahaatee ma ogtahay horta inay jiraan dhalinyaro badan oo iyagu ganacsato ah oo lacagtana barafka anagu aanu ka raadinayno ama dhalinyaro badan ay ka raadinayaan iyagu sameeya iyagoo ku nool magaalooyinka ay ku dhasheen waaba sheeko xiisa badan falastiin xaggee sheekadaas ka haysa qofku markuu qurbahan yimaado ayuu qiimeyn karaa fursadaha yaalla dalkii taana waa tan keentay in dhalinyaro badan laftooda ay dib ugu noqdaan dalka warbixintan soo socota waxay ka hadlaysaa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada laascaanood oo isagu furtay ganacsiyo kala duwan wiilkan waxaa lagu magacaabaa magacaabaa cawil ibraahim aadan cawil cagjar waxaa dhowaan la kulmay wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariin olol ugu horeyna bal waxa uu weydiiyey noocyada kala duwan ee ganacsiga uu ku jiro
cabdikariino wallaahi dee dhallinyaradu aad bay u yar tahay magaalada ka ganacsataa dadka garoonka kubadda ku ciyaara kuwa ciyaaraha daawada intaasoo dhami ay markii ay ku nastaan baan leenahay waxaan kaloo leenahay dukaan weyn oo qalabka isboortiska iibiya baan leenahay walaal cabdikariin awel waxaa tahay nin dhallinyaraha ka waran ganacsigaasi iyo run ahaantii waxaa la oran karaa dhallinyaradu waxay ku dhiiran waayeen ganacsiga markaa walaal anagu waxaan ka ganacsanaa waxaan leeyahay inuu xarumo isboorti sida garoomo casriya xarun lagu daawado ciyaaraha waxaan kaloo leeyahay meel cafeteria weyn oo maadaama aad tahay nin dhallinyaraha mujtamacaad iyo dadku sidee bay u arkayaan ganacsiga aad ka dhex shaqaysanaysid shaqada aadka oo ballaadhanaya garoomada iyo meelaha lagu iibinaya qalabkaasi wallaahi cabdikariinow dee horta ganacsigan waxaa ganacsi aan ku dhiiranay gobolada kale ee jaarka marka hore uu ka jiray magaaladan waxaan ka sameeyey garoonkii ugu horeeyey garoomadan casriga ee rooga la dhiga ah markaa walaal garoonka iyagu waxaan ku ciyaara dhallinyaradaba badanaa ku ciyaarta dhallinyaradaa ku ciyaarta waxay ku waxaanu ka qaadnaa lacag aada u yar baanu ka qaadnaa marka dee dhaqaalaha garoonka naga galayo la eego waxaa kaloo jirta meelaha qalabka isboortiga aan ku iibino dee waxaan ka keenaa meel fog baan ka keenaa beriga hore magaaladu intaanaan anagu dukaanka ka furin meelo qalabka isboortiska laga iibsado may lahayn sidoo kale cawil ayaa waxa uu sheegay inay si weyn dadku ay ula yaabanaayeen isagoo nin dhallinyaraha ganacsigan uu gelayo qaarkoodna ay aaminsanaayeen in fikraddan iyo ganacsigan xarumaha lagu tababaro dhallinyarada iyo garoomadan casriga iyo iibinta qalabka isboortiga inay tahay waxyaaba ay ku degdegeen dhallinyaranimana u geysay wallaahi waxay aaminsanaayeen nin dhallinyaro ah bay yidhaahdeen baan ahaa dadku markan markay arkeen inaan ganacsiga ku dhiiraday waxay yidhaahdeen waxaa ka fiicnaan lahayd adigoo ganacsiga intaad iska daysid dee waalidkii iyo meel kaloo dad waaweyn lacagta intaad udhii inta maganaysaa ay ku shaqeeyaan bahayd marka anna waxaan iri waxaan tusaale u noqon doonaa dhallinyarada yaryar ee tahriibaysa ee meel walba tegaysa ee dhibaatooyinka maganaysaa ayay dhibaatooyinka fara badan la kulmay waxaase ay soo ifbaxday in ganacsigana ganacsi magaalada u baahan tahay uu ahaa markii garoonkii la furay dadkii ku ciyaareen ku jimicsadeen waxaa jirta dhallinyarada cuslaatay baa garoonka ku ciyaarta raggaa garoonka ku ciyaar jiray rag baa jiray miisaankooda uu kor u dhaafay boqol iminkana miisaankoodu siddeetan uu ku soo noqday aadna loo soo dhoweeyey meelaha keliya weeye maanta magaalada laascaanood dhallinyaradu ku kulanto hadday sports yihiin hadday iyo dhallinyarada kale cuslaatay yihiin waa meel centra ay noqoto magaalada koone ka koone la ysaga yimaado waxaad tababartaan oo aad tababar u fidisaan dhallinyarada bal ka warantaa
wallaahi cabdikariinow gobolku ma lahayn meel akaadhemiga oo dhallinyarada lagu tababaro anaga akaadhemigaan dhallinyarada ku tababaraa dhallinyarada aan tababaraa horta waxay ka yeeryihiin waa dhallinyarada ka sideed iyo toban jirka waxay ka kooban yihiin koob iyo labaatan macalin baanu u qabanay aanu ka keennay gobol kale wuxuu siiyaa training wiigii laba jeer buu siiyaa maalin wuxuu ku siiyaa garoonka weyn gobolka stadiumka magaaladaas caanood cabdibile maalinta jimcaha isna wuxuu ku siiyaa garoonkaygan buu ku siiyaa cidi lacag kama qab xaruntiina waxay leedahay oo kale meel shaaha iyo waxaasoo dhan lagu cabo dhallinyaraduna si weyn isugu timaado bal ka waran waxyaaba aad ka iibisaan
meesha walaal cafeteriga waxaa lagu cabaa waxyaalaha lagu caba waxaa kamid ah shaahi oo noocyo fara badan leh sharaabkii isna sidoo kale baa lagu iibiyaa waxaa meesha isugu yimaada dhallinyarada subaxii iyo galabtii way furan tahay galabtii waxaa isugu yimaadaan niman dhalinyaro aada fara badan odayaasha laftigoodu waa yimaadaan madaxdu way fadhiisataa xaruntaas maxaad kula talin lahayd ganacsigan dhallinyarada waxaan kula talin lahaa niman yaho waad arkaysaan waa la ganacsadaa dad fara badan baa jiro magaalada jooga soomaaliya jooga aan lacagaha ka shaqaysan dibadda kasoo shaqaysan lacag fara badan baa dalka taala magaalada taala waxaan kula talin lahaa dhallinyarada in nin waliba meesha uu joogo gobolka uu joogo uu isku dayo inuu isagu wax soo saaro laakiinse uuna tahriibin lacag fara badan baa jirto oo dalka taale lacagtaa laga faa'iidaysto ganacsigaa faraha badan leh fursado banaan baa jiro banaan fursadaha banaan nin kasta oo dhallinyaraha oo soomaalida ka faa'idaysta orala cabdikariin olol magaalada laascaanood barnaamijka dhallinyarada maanta v o a
kaasi wuxuu ahaa cabdikariin ololsaad maqlayseen oo magaalada laascaanood ku wareysanayay cawil ibraahim aadan oo ku magac dheer cawil doctor falsin maxay nuxiga dhankii sugaanta aan ku yara nasanno heesta ismahaan codka fanaanka axmed saki
ubaxa ruxmaaye ilbayale ku yaaliyo sidaasayo fiilayd amba uduga geedaha waxaa laas kharaarabaa miyaaneeg madhugashada intahaaga cawnsha haywaaye aragtida waxaa laas qaraarabaa miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawsha haywaaye aragtida ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo horidaydii noqotaa ayatinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo horidaydii noqotaa
ubaxa ruxmaayo ilbiyala ku yaaliya sidaa tahay if iyo layd ama uduga geedaha waxaan la ashqaraaraba miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawshaa heed heen waaye aragtida waaw ereyadaas axmed zaki markuu sidaas leeyahay dee falastiinay wuxuu sifo ka bixinayaa gaba ay gabadhay ishu kaga dhacday oo uu doonayay inay oradiisa noqoto Een, weliba sida uu sharxayo quruxdeeda unbuu sharxaya inkastoo indhahaaga cawsha aadan markii la joogo wadamada galbeedka gabadh ku ammaani karin Aye.
laakiin soomaaliya ay ka mid ahayd he- ee maaragtay ammaanta nooca ugu fiican Een, meesha lagu kala duwan yahay ayaa ah dooqa doorashada iyo waxa qofka een, bilcaantiisa uu kaga xulanayo ama een, odagayda gabdhaha markay noqoto een, hadba kartida ama dadnimada ama naxariista ama quruxda waxaas oo dhan waan gartay dee aad baa loogu kala aragti duwan yahay marka falastiinoo istuudiyaha igula sugan ayaa kala sheekaysatay qaar ka mida dhalinyarada oo kale ah saynab maxamed cabdiraxmaan oo joogta magaalada muqdisho isaaq daa'uud cabdulaahi oo jooga magaalada nairobi iyo abshir garaad ciise oo jooga magaalada kismaayo waxay ku xulan lahaayeen hablaha dookooda ah horta dhalinyaradu way kala tahay qof walba wuxuu u jecel yahay kolley wa horta een, dhibaatooyinkii xagga guurka ahaa ama waalidiin hadii laho ama dhalinyaro hadii laho een, sanadahan dambe guurkii horta wuu xumaaday inkastoo dhibaatooyin badan ay jiraan oo xagga dhalinyarada ah aysan khibrad u haysan xagga guurkii kolleyba dhibaatooyinku waa iska badan yihiin hadii lahaa
Een, haye een, waxaan siinayaa een, zaynab oo muqdisho joogta haye zaynab qofka muxuu ku xulan lahaa qofka kale Een, a- isaaq weli su-aasha kama jawaabin waa kugu soo celin doonaa laakiin Ay.
adiga qof ahaan gabadha aad rabtid nolosha inaad la wadaagtid maxaa ka fiirin lahayd oo aad ku xulan lahayd xulan lahayd?
kol- ko- kolleyba aniga kuma xuran lahayn qurux ama lacag labadaba waxaa ku xuran lahaa qof qofka aniga u ron nafteyda mar waliba
okay Een, waa kugu soo noqon doonaa zaynab haye gabdhahoo kale wuu sheegay hadda wuxuu ku xulan lahaa isaaq gabdhahoo kale ninka ay nolosha la wadaagayaan maxay ku xulanayaan
gabdhaha oo kale waxay ku fulanayaan qofka bini-aadamkiisa dooq u leeyahay ha lahaado waxaan aniga shaksi ahaantayda aan ku dooqan lahaa qofka inuu ehludiin ahaado ugu horeyn inuu ahaado qof family wanaagsan mise ehel wanaagsan kasoo jeeda
Een, waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa een, abshir abshir haye maxaa ku xulan lahayd gabadha aan nolosha la wadaagayso bismillahi raxmaan raxiim anigu kulley waxaan ku xulan lahaa laba waxyaalood taasoo ah inay qoftu tahay qof diin leh midda kaletana ay qof casabiyad iyo nasabad wanaagsan kasoo jeedo ay tahay asluubna ay leedahay labadaasaan ku xulan lahaa Een, waxaan usoo noqonayaa isaaq isaaq intaadan ogaanin inay naftaada u roon tahay inay maaragtay qof fiican tahay dadka qaarkiis waxay dhahaan marka hore waa in qofka marka hore quruxdiisa kusoo jiidata kadibna aa ogaata waxa ku qarson ma waxaan leedahay aniga qurux iyo qurux la-aan shaqo kuma lihiyo qof ii roon saasi ku ogaanaysaa inay tahay iyada qofkii kuu rooneyd
haddii ay qurux badan tahay qofka oo aysan dhaqan aqoon oo aysan macnaha naftaada aysan qancin karin quruxdaas iyada ani maxay ii sheegaya waa waxba muhiimadda waxaa waa qofka inuu reer dhaqi karo waa inuu naftaada u roon yahay waa inuu faamilkaada u roon yahay see ku ogaanaya
qofka marka koowaada la socotid waa dareemi kartaa haddii oo aad macnaha wax badan soo shukaansa badneed
haye oo ah wa- waay aragnimo hore ku xaggaasaa jirin.
kabiir ku aheyd waay aragnimo marka bal wiilasha guurdoonkaana ha kaa ogaadaani bal u sheeg sida aad ku xulan lahayd ama lagu arki karo gabadha tilmaamaha aad sheegta leh mar walba horta qofka waa inuu naftaada farxad gelin karaa intaba horta nolosha la wada qaybsan before haye okay waa ina waa inaad ka fiirin kartid qofka marka koowaad horta farxad ma kusiin karaa dan qofkaas isaga ah ma ka soo bixi karaa noloshii qoyskaada
okay waa mahadsantaha In- zaynab waxaa sheegtay inay muhiim tahay in qofka qoyskiisa iyo diinkiisa la fiiriyo nin shaati iyo surwaal wata oo dariiqa socda see ku ogaanay qoyskiisa iyo diintiisa yacni waxaad ku ogaan kartaa qofkan haddii aad isbarataan oo isdhex gashaan qof walba waa dareemi kartaa dabeecadihiisa eheladiisa laakiin qof dariiq maraayo inteeda wax alla wuxuu yahay ma dareemi kartid ma fahmi kartid laakiin qofka haddii aad isbarataan aad isdhex gashaan waxaad dareemi kartaa inteeda dabeecadiisa diintiisa iyo wuxuu u yahay hadduu nin san yahay dabeecadihiisa ka u muuqanaysa hadduu nin fiican yahayna waxaad ka dareemaysaa dabeecadihiisa laakiin inta badan waxaan dhahaa zaynab dabeecadahoo kale ma ogaan kartid because waxaa laga yaabaa inaad dhahdiin caawa laba saac aan is aragno laba saac oo habeenimo ama sideedda habeenimo ilaa tobanka ama afar saac oo habeenimo inaad wada joogtaan intaas yartaana qofka waxaa arkaysaa intiisa ugu fiican uu ku tusaya galabtii uu soo seexanaya howlihiisa uu soo dhamaysanaya intaas uu kula joogo wuuna ku ogaanaya waxaa rabtid marka see ku hubi kartaa waxaa lagu tusaya inay tahay wixii runta ahaa maya waxaad ku ogaan kartaa qofkan kalsooni dheeraada haddii aad ku qabtaan oo aad ku tihiin qof aad isbarateen oo si wanaagsan jeedaa xiriir wanaagsan idin ka dhexeeya waa dareemi kartaa waxa uu yahay haddii xag ahaan loo fiir dhalinyarada hadda jiilkan joogta mise waktiga hadda la joogo adeero fiican maba jirtaba waa mahadsanta abshir haye een, adigana intoo kale aa sheegtay horta dhinacan sabada waxa la sheegay in muxuu ahaay gabadh lagu guursado wali diinihaa iyo wali maalihaa iyo wali nasabihaa marka halkaas waxaa ka arkaysaa in nasabkii eh, la sheegay xadiis lagu sheegay ma garatay nasabku marka Midda waa kale waa soo dadka qofka- dhalay gabadha inay dad fiican yihiin ha inay dad fiican yihiin laakiin mararka qaar waxaa laga Eh, midda yaabaa kale soo- aabe iyo hooyo aan fiicnayn inay gabar ama wiil fiican oo dadka weliba aad uga fiican inay dhalaan marka hadduu qofku inta kale u dhamaystiranta ma waxaa la leeyahay reerkiisi ma fiicna maya haddi kolley de yani reerka fiican marka lagu leeyahay waa qofku waa inuu diin leeyahay laakin inuu reer hebel ka dhashay un maaha qofku waa inuu asabiyadiisu yani eh, eh, ay tahay dad muxuu ahaay de markii horese laga soo goorsaday oo la ogyahay ma garanaysaa eh, bulshada si ay ku yihiin la ogyahay Waa la dhihi karaa. laakin ulama Ha.
adon yani inaan ula jeedo eh, reer family noocaasa noocaas okay aad haye isaaq ma ku raacsan tahay abshir maya maya maya kuma raacsan horta la- horta labada qof ma isbaran karaan intay isshukaansanayaan dabcan sida aniga a- waa sida aniga isxaaq ahaan aaminsanahay labada qof waxay isbaran karaan markii ay wada jiirtaan qol oo iswada guursadaan oo nolol ay wada wadaagaan waxaa soo baxayso wejigii dhabka ahaa iyo noloshii dhabka ahayd marka before qofkii waa inaad marka isla socotiin waa inaad ka fiirsan kartid waa codadkaas aad maqlayseen waa saynab maxamed cabdiraxmaan oo joogta magaalada muqdisho isaaq daa'uud cabdulaahi oo jooga magaalada nairobi iyo abshir garaad ciise oo jooga magaalada kismaayo waxay khadka telefoonka ugu warramayeen falastiin axmed iimaan waxayna ka hadlayeen sida loo xusho lamaanahooda lamaanahooda waxaan filayaa weliba ismaaciilow adiga laftirkaaga dhegeystayaasha ka faa'iidi doona inaad ka mid tahay adaabay ag fadhiya falastiini
markana dhegeystayaal waa dhinacii xubintii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa noo soo diyaariyey waa kan
waxaynu ka horreyna dhegaystayaal naadiga kubadda cagta chelsea ayaa qorsheynaysa inay dib u qaabeyn ku samayso gegada stanford bridge ee naadigaasi ku ciyaarto roman amrovimich ninka iskale naadiga kubadda cagta chelsea ayaa waxa uu naadigiisa chelsea uu rajaynayaa in ay u gudbiyaan arjigeeda ku haadan dib u qaabeynta garoonka gegada stanford bridge oo markaasi la samayn doono garoon cusub kaas oo noqon doona garoon awood u yeesha in uu qaado ilaa iyo lixdan kun oo qof chelsea ayaa arjigani waxa ay u gudbinaysaa golaha fulham iyo hamer smith dhowaantan iyadoo islamar ahaantaasina la rajaynayo in naadiga dubiqaabeynta ay ku samayso gegada stanford bridge naadiga ayaa waxa uu rajaynaya in gegadaasi uu helo laba kun iyo labaatanka markaas oo dhismaha garoonka cusub ee lixdanka kun qaadaya dhismihiisa lasoo gebgabeyn doono waxaana ku kixiysa lacag gaaraysa ilaa iyo lix boqol oo milyan oo lacagta geniga starlinka dhinaca kale naadiga kubadda cagta liverpool hayeegoodii hore stephen gerard ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada liverpool ee naadigaasi ay ka dhisan tahay waxaana soo baxayay wara sheegaya in naadigu uu muddooyinkan tababar la qaadan doono stephen gerard ayaa macalinka naadiga kubadda cagta ee liverpool jorgen club waxa uu sheegay inuu yahay nin wax weyn u tari doono naadiga hase yeeshee aanu marnaba qorshahoodu uusan ahayn in uu u ciyaaro naadiga kubadda cagta liverpool mar kale gerard oo tababar la qaadanayay muddooyinka naadiga liverpool ayaa waxa uu macalin club uu meesha ka saaray in ay rajaynayaan in ciyaartooyga naadiga l a galaxy ay qaab ama ahaan sanadkan ula soo seexidaan si uu naadiga ula sii joogo laakiin waxa uu sheegay club in gerard uu noqon doono mid wax weyn ka qabta niyadda iyo taageerada ciyaartooyda reer liverpool isagoo qolka labiskana uu kaalin weyn ku lahaan doono arrimaha dhinaca ciyaaraha ayuu sheegay club ciyaartoygii hore ee qadka dhexe ee naadiga liverpool iyo real madrid shavi alonso haddase u ciyaara naadiga bayn munich ayaa sheegay inuusan garanaynin mustaqbalkiisa halka uu ku wajahan yahay marka uu dhammaado khandaraaska hadda uu kula jooga naadiga munich alonso oo afar iyo soddon jir ah ayaa waxa uu qandaraaskiisa munich ku egyahay xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado mar uu warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay inaanu garanaynin halka uu aadi doono marka uu mustaqbalkiisa ciyaaraha ee munich uu dhammaado waxa uu sidoo kale sheegay in uusan garanaynin haddii liverpool uu ku laban doono iyo in kale mar saxaafaddu ay weydiisay su-aal ku saabsan inuu liverpool aadi doono maadaama uu ciyaarihiisa muddo wanaagsan kusoo qaatay naadiga kubadda cagta liverpool ciyaartooyga waddanka sbain u dhashay ayaa koobabka champions league ueva super cup iyo eveedaba kula guulaystay naadiga liverpool intuu joogay gegada anfield afar iyo soddon jirka goolka u qabta naadiga f c borto ee dalka portugal ayaa waxa uu sheegay inay suuragal tahay inuu ka ciyaaro dalka maraykanka ika casilas ayaa waxa uu diiday inuu meesha ka saaro inuu mls ka ciyaaro waxna uu sheegay inuu rajeynayo in khandaraadkiisa marka uu dhammaado uu mustaqbalkiisa meel kale uu sii raadiyo casilas oo hadda kula raaxaysanaya naadiga f c borto ee horyaalka dalkaasi bortugiiska ee portugal premier league ayaa waxa uu markaasi sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in guulo waaweyn f c borto uu la gaaro dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyaradana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaas ciyaaraha inoo soo koobayay falastiini kolba dhalinyaro kala duwanna goorrid waad la soo sheekaysato waayo aragnimo kala duwan ayaa noo haystaa laakiin ciyaarta een waxaa gebagaba ah idaacaddii
waa cododka macaan ee lamaanaha beyonce iyo j c heesta ledmi upgrade you ama aan kor darajadaada usii qaadaa la yidhaahdaa guud ahaana idaacaddeenii heestaasi ayaa markaasi gebagabo u ah barnaamijka waxaa idin daadahaynayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed imaan hamogaanin in aad nagala soo xiriirtaan ciwaanadeena facebooka iyo weliba emailkeena oo ah somaali at v o news dot com You know I used to beat that block. Now I bees the block.
I hear you be the block, but I'm the like to keep the free zone. No, this true, the type that like to keep 'em on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Come harder, this won't be easy. Don't doubt yourself.